بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله تعالى حديثك أقوه الرئيبا بلا بينا حديث أربعين كا حديث كاس إن، وأنا كيس مقدمة دي سسوش شغني حديث أربعين كا إيو أهمية إليه نحن كسوت المامنين marka insha allah maanta waan iska bilaabaynana inta aan bilaabin waxaan jeclahay inaan tacriifiyo horta xadiis maxaa la dhahdaa kalimatu alxadiis alxadiis waa kelmad eh, ka dhigan af carabiga aljadiid waxa cusub baa xadiis la dhahdaa marka waxaa kaloo la dhahdaa annaba warka warna waa dhahda xadiisku sheekana uu yahay marka kelimadda xadiis in badan bay qur-aanka ku soo aroortay إلهي كتابك سبحانه وتعالى وحكم ذا فبأي حديث بعده يؤمنون warka ay rumaynayaan dadku muxuu yahay kitaabka qur-aanka dabadii warka intaa leega ilaahay ka yimid hadday beeniyeen maxay kale rumayn karaan buu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala marka xadiidku warna waa yahay sheeko waa yahay wax cusubna uu yahay laakiin marka cilmiga muxadisiinta kalimatu lxadiis cilmiyan waxaa la dhahdaa ma udiifa ila rasuul wax wal oo rasuulka loo abtiriyey oo dhanka rasuulka loo jeediyey aw maa uhira cani rasuul wax kastoo rasuulka laga soo oo laga soo qaaday laga soo jiiday dhankiisa dhaxalka rasuulka la dhahdaa maa uhira alaharu min qowlin hadal orah nabigu yidhi xadiis baa la dhahdaa ficil fal rasuulku sameeyey hadduu fal sameeyey aw qaw- aw taqriirin amba wuxuu qiray hortiisa inta camal lagu sameeyey buu qiray nebigu sal slam ma uu diidin oo ma odhan waxaasi waa baatile uu iska aamusay waxay ka dhigan tahay diintu way ogoshahay ilaahayna wuu ogol yahay subxana llah nebigu waxii buu hayaa hadday xaaraan tahay wuu sheegi hadday dhibaata ku jirtana waa sheegaya marka wixii uu nebigu qiray ee inta hortiisa lagu sameeyey uuna ka hadal waa xadiis iyaduna marka maxaa xadiis la idhaahdaa waa wuxuu nebigu yidhi afkiisa ka soo baxay waa wuxuu falay afar saddex oo wixii uu qiray uu ogolaaday culummadu waxay ku daraan laba kale qaarkood aw sifatin khalqiya amba tilmaam uu nebigu leeyahay oo ilaahay ku abuuray oo laga waramayo nebigu wuxuu ahaa nin maaragtay sal slam timo dheer leh nebigu wuxuu ahaa sal allahu calayhi wasalam nin minkibankiisu labadiisa garabay ay kala jiidan yihiin oo maaragtay aan urursanayn aadna u kala baxsanayn oo dhaxa ayuu ahaa nebigu sal allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa mid ka qurux badan dayaxa habeenkii markuu shan iyo toban yahay tilmaamaha ay saxaabadu ka bixiyeen sifaadkiisa khalqiga ah waxay ka dhintahay waa xadiisaan iyo kuna aw khuluqiyatin amba sifaadkiisa dabiiciga ah nebigu s- dhaqankiisa geesinimadiisii salaadiisii akhlaaqdu lahadag si ula dhaqmayay haweenka naxariista waxaas oo dhan siiraha rasuulka iska dheh isaguna waa xadiisaanta nebiga ayuu ka mid yahay sal allahu aleyh wasalam marka xadiis marka aad maqashid haddaa kalimatu lxadiis maqashid waa inaa saa u fahtid cinda ahli alxadiis waxaa kaloo la mid a xadiiska sunnaha sunna haddaad maqashid fuqahadu waxay u yaqaanaan sunne waa wixii aan ahayn waajib wixii aan waajib ahayn waajibku waa waxa qofka laga abaalmariyo hadduu ka tagana lagu ciqaabayo sunnahana waxa weeyaan wixii laga abaalmarinaya aan lagu ciqaabayn laakiin asunna cinda almuxadisiin maaha sidaas sunnuhu waxa weeyaan waa wixii nebiga laga soo wariyey sal ly slam hadal iyo ficil iyo a- a- taqriirbo marka xadiis iyo sunne labadaba waa la dhahdaa xadiiska maanta aan bilaabayna waa xadiiska koowaad weeyaan xadiiska koowaad ayaan bilaabayna xadiiskan istislaaqnina insha allahu tacaala xadiiska waxaa inoo warinaya cumar can amiiri almu'miniina abi xafsin cumar bn alkhaaabi radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquulu inama alacmaalu binniyaat wainama likulli imri'in maa nawaa faman kaanat hijratuhu ila allahi warasuulihi fahijratuhu ila allahi warasuulih ومن كانت هجرته لدنيا يصيب لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة ابن برزية البخاري وأبو الحس أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة marka xadiisku waa kaas lafdigiisii lafdigiisaanu soomaali horta ku macnaynaa kadibna wixii ku jira axkaam baa ka saarna insha allahu tacala saas baa ula soconaa xadiiska lafdigiisaan maraynaa can amiiri lmu'miniin waxaa laga wariyey amiirkii mu'miniinta rujoogihii mu'miniinta abi xafsin kunyadiisu abi xafsi ahayd cumar ibnu lkhadaab oo cumar ibnu lkhadaab radia allahu canhu alla raalliha ka noqdee qaala wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay rasuul allahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama yaquulu isaga oo dhahaya le innamaa in kale mooye al acmaalu acmaal waxay sax ku noqotaa shareecadduna ku aqbashaa binniyaati niyaadka lagu saleeyey wa innamaa in kale ma ahine likulli imri'in mid walba waxaa u sugan maa shayguuna waa niyooday wixii uu camalka ka niyooday baa u sugan ajar ama dembi faman ruuxii kaanat ay ahaatay hijratuhu inuu u hijroodo maka intuu ka tago madiine tago oo u hijroodo ilallaahi alla dartii wa rasuulihi iyo rasuulka u gargaarkiisa sala allahu calayhi wasalam fa hijratuhu abaalkiisu wuxuu noqon doonaa in laga abaalmariyo oo au yaallo hijradaasi dhinaca ilallaahi wixii uu qabtay oo ilaahay dartii ahaa wa rasuulihi iyo nebi moxamed u gargaarkiisa sala allahu caley wasalam ayuu helayaa waman ruuxii kaanat ay ahayd hijratuhu bixitaanka uu baxay lidunyaa adduunyo yusiibuhaa uu helo hadduu maka uga tagu madiino tagay si uu adduunyo u kasbado magac u yeesho aw ambase imra'atin haweeney yankixuhaa uu guursado hadduu usoo baxay camalkaa weyn ee diinta hadduu saa u qabtay fa hijratuhu hijradiisa iyo abaalkiisu waxa weeye ilaa shaygii uu maa ahaa haajara ilayhi u hijrooday shaygii u hijrooday uunbaa laga abaalmarin doonaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam oo wax ilaahay agtiisa u yaalla ma jireen gabadhii unbuu heli ama adduunkii unbuu heli weeyaan xadiiskaa sidaa u dhigan ee qiimiga badan rawaahu waxaa wariyey imaamaa labadii imaam ee almuxadisiina dadka xadiiska nebiga ka wariyey imaamyada uu ahaa abuu cabdilaahi ninkii loo yaqaanay kunyadiisa oo ah muxamed ibnu ismaaciil ibnu ibraahim ibnu lmuqiira waa abtirsiintiisii weeye ibnu baraziya albukhaariy anagoo albukhaari uma naqaana magaaladu ku dhashay waan sheegi doonaa insha allah iyo abulxusein oo ah muslim ibnu lxajaaj ibnu muslim alqushayri oo annisaaburi nisaabuur ku dhashay fii saxiixayhimaa labada xadiis labada kitaabee saxiixa ah ayay ku wariyeen alladayni oo ah humaa iyaku uun oo wax kale la wadaaginayn asaxu lkutubi kutubta ugu sax badan almusanafati ay bini aadan qoreen kutub bini aadan sanifay labada kitaabee ugu saxsan adduunka ilaahay wuxuu abuuray kitaabka rabbi kadib waxa weeyaan waa labadaas oo quraate oo humaadaabaa sheegaysa inay labadaas oo quraate ay yihiin raximahum allah ilaah u naxariisto subxaanahu wa tacaala marka xadiisku waa kaa lafdigiisii waxaan insha allahu tacaala galaynaa xadiiska maxaa ku jira axkaam insha allah waxaan ku bilaabaynaa xadiiska ciwaankiisu muxuu yahay xadiiska waxaan siinaynaa ciwaan ciwaanku waxa weeye xadiiska maxaa u ah titar waxaa loo yaqaano amba hordhac maxaa maxaa u ah maaragtay ciwaan lagu gartay xadiiskan culammadu waa cajiib waxay siiyeen macnayaal badan waxaa ka mid a inay yidhaahdeen qaarkood laa thawaaba ilaa biniyatin camal lagaa abaal marin karaayo adduunka ma jiro haddaynan niyadi jirin sawaab waxaa lagu helaa waa niyadda ciwaankaa waa siin kartaa laa thawaaba ilaa biniyatin ciwaan kalaan siin karnaa xadiiska oo ah ahmiyatu niyati fi lislaam niyaddu ahmiyadda ay ku leedahay islaamka dhexdiisa niyaddu ambortaska muhimadda ay ku leedahay islaamka dhexdiisa isagana waa ciwaan ciwaan saddexaad baan sii karnaa waxa weeye asbaqiyatu niyatu cala alcamal inay niyaddu ka horayso shaqada intaad shaqo qaban waa inay niyadi jirto marka niyaddu waxay ka horaysaa camalka camalku wuxuu ku dul salaysmaa oo ku dul dhismaa oo asaas u ah niyad marka intaas oo ciwaanba waan sii karnaa marka insha allahu tacaala baclu ahlilcilmi waxay dhahdaan fadlu niyatina waa la siin karaa niyadda fadligeega xadiiska wuxuu sheegayaa niyadda fadligeegu intuu leegyahay sida uu u dhigaybaba imaam bukhaari oo arki doona insha allah kitaabkiisa maaragtay saxiixa ah xadiiska waxaa soo saaray jamiicu a'imat alcilmi oo dhan a'imat alxadiis kutubta way ku wada way ku wada qoran tahay bukhaari muslim cinda axmed nisa maaragtay nasaa-i abu daauud kutubu sito oo dhan waa lagu dhigay xadiisku xadiis meela kama maqno xadiiskani nebi maxamed waxaa ka wariyey sala allahu calayhi wasalam cumar oo keliyaate axas kale oo saxaabiya oo maqlay xadiiska ma jiro waa xadiis qariibaa dhacdaa cumar xataa raawiga kasii wariyey ka saddexaadii kasii wariyey silsiladda ilaa maaragtay afar maaragtay ninba nin quraata un baa warinayay inta uu soo imanayay maarata xadiiskaasi marka xadiisku waa axaadiista qariib kala dhacdo waa xadiisaanta qof quraata uu wariyey weeyaan cumar binu khadaab baa la keliyoobay xadiiska min bayni saxaabati saxaabada dhammaantood oo aad garanaysiin tiradooda inta ay leeg tahay oo bacdu ahlicilmi ay gaadhsiiyaan wax ka badan sagaashan kun oo qof saxaabada nebiga ridwaanullaahi calayhim marka xadiiskaasi waxaan odhanay waxaa soo saaray a'imadoo dhan imaam bukhaari waa kaga ku dhigan waxa uu ku soo saaray kitaabka marka uu bilaabaya bukhaari kitaabkiisa maaragtay saxiixa ah wuxuu ku bilaabay waxyiga isagu baabu bad'il waxyi waxyiga ayaa ah xadiiska maaragtay siduu isagu u sanifay imaam bukhaari markuu waxyiga ku bilaabayay laakiin siduu waxyigu u bilaabay xadiis kow kama dhigin xadiiskii dharay caaisha laakiin wuxuu ku horreysiiyey xadiiskan xadiiskan waxyi ma sheegayo si waxyi ugu soo degay ma sheegayo wuxuu ku horreysiiyey ugu horreysiiyena laba sabood daraaddeed kow wuxuu leeyahay isagaaba qoraya baabu maa jaa ina alacmaala biاnniyaati wاlxisbati waxaa baab aan uga dhigayaa buuri xadiiskan acmaasha wixii ku yimiday acmaal oo dhan inay niyad u baahan tahay alacmaalu taftaqiru ila niya acmaashu waxay u baahi badan tahay niyadda laakiin niyaddu uma baahno camal oo camalka uma baahno niyadda keligeed ba ajar lagaaga siin karaa base xisaan kale arki dooma haddaan niyad uun leedahay fiican adoon camalkii qaban baad ajar heli adiga oo camal xun qaba lahaa markaa niyadda ka soo goysa inaad iska daysid iyaa ajar helaysaa marka waxay niyaddu laa taftaqiru ila alcamal wainama alacmaalu taftaqiru ila niya camal camal niyaddu camal uma baahnee camalada ayaa u baahan niyad sidaa arki doona insha allahu tacaala markaas aab uga dhigay baab sheekha imaam bukhaari raximahullah mar labaadna uu wariyey baabka labaad ee lagu dhahdo baabu alkhata waannisyaan fi alcitaaqi waalaaq halkaana mar labaad buu ku wariyey imaamku raximahullah imaam muslimna wuxuu ku wariyey baabka uu u bixiyey inama alacmaalu biاnniyaat waanahu yadkhulu fi lqaswi wuxuu ihi camal walba wuxuu ku salaysan yahay niyad baab buu u sameeyey sidaas ah wuxuuna raaciyey niyaddu waxay xataa gashaa qaswiga dagaalka jihaadkay gashaa jihaadka inay gasho xadiisaan fara badan baan sheegaya oon arki doonaa insha allahu tacaala marka taasi labada imaamba halkaasay ku wariyeen iyo meelo kaloo fara badan buu xadiisku kusoo laalaamayaa raximahumullah waxaan kaloo isweydiinanaa xadiiska waxaa wariyey cumar ibnu khaaab cumar ibnu khaaab waa taqaanaan uma baahna in qisadiisa laga sheekeeyo waa ashharu min ayi mashhuur nin walba uu ka maaratay aad baa looga yaqaanaa waa cumar ibnu khaaab ibnu nufayl ibnu cabdilciza ibnu cuday ibnu kacab min bani cadiy reerka la ydhahday quraysh tahayd ayuu ka dhashay min bani cadiy radia allahu canhu marka cadiy ibnu lua qurashi halkaa bay nabiga iskaga yimaadeen ibnu lua radia allahu canhu nebi maxamed sal slam marka saxaabada wuxuu ahaa islaamka maarata wuxuu soo islaamay markuu sanadkii shanaad ayuu islaamay nebinimada waxaa dhada waxaa islaamka uga soo horreeyay afartan nin amba shan iyo afartan nin khilaaf bayna ahli lxadiis marka ama afartan baa diinta ka horgashay mise shan iyo afartan rag ah dumarkana waxaa dhada toban haweenah amba kow iyo toban haweenah ayaa islaamka uga soo horreysay marka cumar bnu khadaab radia allahu canhu islaamka markuu soo galay isaga iyo xamza waxay ahayd kala guur waxaa kala guurmay marxalad dacwaddu ay cabsanaysay diinta islaamku oo kor u kacday oo cumar bnu khadaab wuxuu ohan jiray ibnu mascuud kaana islaamuhu fatxa maalintuu islaamay diinta waxay ahayd fatxi bay ahayd maalin diintu ay furantay wax badan bay ahayd ninka cumar bnu khadaab radi allahu canhu manaaqib badan buu leeyahay waxaa inaga filan manaaqibtiisa iyo ammaantiisa laba xadiis baa inaga filan ilaahay baa nabiga sal slam carabka maaragtay hadalkiisa iyo cafkiisa iyo carabkiisa ilaahay cumar xaqa ayuu dul dhigay ajraa calaa lisaanihi alxaq xaqaa ayuu dul rooraa xaq wuxuu dul rooraa carabka maaragtay imaamka amba raawiga weynaya maantan cumar bnu khadaab waxaa kale uu nebigu sal slam yidhi maa salaka cumaru fajan ilaa salaka shaydaanu fajan hayrahu cumar jid ma maro ilaa shaydaanku jid kalu qaadaa marka cumar bnu khadaab iyo shaydaan meel ma wada fadhiistaan kaana shaytaanu yakhaafu minhu marka cumar bn khadaab radi allahu canhu manaaqibtiisa intaas baa inaga filanoo halka uu nebigu dhigay sala allahu calayhi wasalam waxay culammada qaarkood ay sheegaan inuu nebigu sala allahu calayhi wasalam habeen hawaawi arkay markuu manaam arkay manaamkii marka wuxuu yidhi waxaan ceel baan markaa aan biyaha maaragtay ka soo dhaaminayno oon anaa anaa bilaabay dulmiga inaan soo xa- soo soo dhaamiyo waan shubay biyihii waxaa iga daba qaaday abubakar abubakarna uu shubay marka aad buu u shubay laakiin wuxuu yidhi in yaroo itaaldarriyaa ka muuqatay abubakar uma jaa cumar cumar baa naga daba qaaday uu shubay buuhi wuxuu u shubay buuhi si aan la aragoo la maqal xoog buu lahaa buuhi buu ammaanay marka ammaankaa buu joojiyey haddana cusmaan baa yimid oo uu shubay buuhi dacfi baa ku jiray buuhi taal darri baa ku jirtay yar marka waxay culimmadu yidhaahdeen cumar binu khadaab radia allaahu canhu toban sano ilaa iyo lix bilood buu khaliifa- khilaafada hayey markuu inta uu khilaafada hayay cumar cumar binu khadaab radia allaahu canhu waa inta islaamku uu xoogu fiday adduunkao dhan uu gaadhay inta ugu badan labo waxaa laga soo saaray oo kale sida uu u tasbiitiyey islaamka axkaamtiisii oo dhan oo diinta islaamka sida loo dabaqay zamankii cumar abubakarna wuxuu ku jiray jihaad unbuu ku jiray murtadiintii buu la dagaalamayey cusmaan iyo calina fitna ku bilaamatay laakiin cumar binu khadaab waqtigiisii wax fitna aana ma dhicin jihaadkana hareeryaha laga dagaalamayey ee gudihii waa la- waa la isbaatiyey cadaaladii baa la arkay islaamku siduu u egyahay cumar baa laga arkay marka marka marka la rabo maanta in dowlad islaama see u ekaanaysaa marka la baarayo waxaa had iyo jeer lasoo qaataa cumar binu khadaab radia allahu canhu liannahu tamahala bilislaami fii daakhili dowla markaa saas buu rasuulku xadiiskaa kusii wariyey sal l slam manaamkiisaas marka cumar ninkaasuu ahaa cumar binu khadaab eh, radia allahu canhu waxaa la yidhaahdaa een, waxyaalada uu xadiisaanta ma badnayn uu wariyey isaga iyo abubakarba ma badnayn sababtana waxay waxay ku mashquuleen baa lidhi in islaamka dhismihiisa iyo dowladda iyo inay lugaha u taagaan dowladdii nebi maxamed waa sal sal slam ayay ku mashquulshanaayeen sidaa daraaddeed xadiisaan badan ma warin cali baa ka xadiisaan waris badnaa maxaa yeelay cali dib buu u dhacay dib buu u dhacay inuu xukunka qabto oo zamankii abubakar iyo cumar iyo cusmaan intaasoo dhan baa ayaa- iyuu faariq ahaa wuxuu markaa ka shaqaynayey inuu dadka cilmiga baro markay xadiisaan fara badan oo inta abubakar iyo cumar iyo cusmaan wariyeen cali baa ka badan radia allahu canhum dhammaantood ba ilaahay raalliha ka noqdo subxaanahu wa tacaala marka xadiiskaas qiimiga badan le walaalayaal waxa cajiiba waxa weeyaan waxaa laga soo saaray lix arrimood marka lixda arrimood baa la soconaynaa arrinta koowaad ee laga soo saaray waxa weeye diinta islaamku fiqhi bay leedahay fiqhi fiqigu waa maxay fiqigu waxa weeyaan waa axkaamtay culummadu ka soo saareen qur-aanka iyo sunnaha ayaa fiqhi la dhahdaa fiqhigaas waxaa lagu saleeyey shan qaacido shan qaacido ayaa lagu saleeyey shantaa qaacido dhammaan fiqiga islaamka oo dhan ayaa ku laabma matalan culummada islaamku waxay dhahdaan masaa-isha fiqigu waxay gaadhayaan malyuun iyo saddex boqol oo kun oo mas'alo hadda u fiirsa ah masaa-isha fiqiga markii dad isku dir inay tiriyaan waxay qaar gaadhsiiyeen hal malyuun iyo saddex boqol oo kun oo mas'alo marka la kala saasaaray malyuunka iyo saddexdaa boqol ee kun ee mas'alo ayaa xafidi karaa ma jiro qof xafidi kara aduunka qof bini aadan oo madaxa gelin kara oo waxaa intuu xafido ma ma dhici karayso sidee markaa qofku fiqiga u baran karaa waa inuu fiqigii akhrisa dee markaa fiqigii dhigatid edi fiqigii shaafici kii maalik kii axmed kii maarata abi xaniifa a'imadii kale daahiriyadii daauud adaahiri ibni xasmi jacfar adabari madaahibtii waa markaa baratid oo diintii baratid waxbaad ka baratay laakiin malyuun iyo saddex boqol oo kun oo mas'alo madaxaaga ma qari karayso maxaad yeelaysaa marka culimadu waxay dhahdeen jamiicu abwaabi alfiqhi waxaa fiqhi jiro oo dhani shan qaacidu ku laamayaa shantaa qaacido waxaa ka mid a qaacida laga soo saaray xadiiskan qaacidada waxaa la dhahdaa inama alumuuru tan maxaa inama alacmaalu binniyaat soo sama aha qaacidu waxay tirahdaa inama alumuuru bimaqaasidiha amba waxaa la dhahdaa alumuuru bimaqaasidiha maxay ka dhigan tahay markaa arrin wal amar wal waxaa lagu salayni ma sax baa mise waa khalad waxa loola jeedo maxaad amarka ula jeeday nin baa ku yidhi hawe- xaaskiisiiyo halkan la fadhidaa xaaskiisii buu ka yidhi ilxaqii biahliki reerkaagii iskaga tag gabadhyahay Waa af- waa kelmad ma- Sooma- soomaaliya sooma reerkii tag reerkaagii aabbahigoda u tag buu ku yidhi islaantiisii gabadhaas qaar waxay idhahdeen way furan tahay khalaas ninkaa wuxuu hi gabadha waad furan tahay reerkaagii tag maxaa lagu salayn doonaa gabadha inay furan tahay iyo inayna furnayn niyatu man qaalahaa dee ninkii yidhi muxuu uga jeeday ma wuxuu u jeeday orod aabbiyo hooyo soo siyaaro ma wuxuu u jeeday waan yaro cadhaysanaya geer horkaco reerkii tag eh, dhowr cishinaas arkin mise wuxuu u jeeday na waad furan tahe ya reerkaaga qabo waan kala tagnaa deet marka idaa kaana niyatuhu aalaaq min hadihi اlkelima maxay noqonaysaa waa alaaqde idaa kaanat niyatuhu min hayri dalikana waxay noqonaysaa de hayru dalika alaaqi ma noqonayso marka wax weyn alumuuru maxay dhahdeen fuqahadu alumuuru maxay dhahdeen bimaqaasidiha arrin walbaba waxaa lagu salaynay waxa loola jeedo qasdigu muxuu yahay marka anniyatuna marka laga hadlayo anniyatu waa facarabiga maa hiya anniyatu waa maxay alqasdu wey niyad marka laga hadlayo waa maxaa waa ujeedo ah maxaa ula jeedaa faman kaanat hijratuhu ila allahi wa rasuulihi fahijratuhu ila allahi wa rasuulihi waa ka qasdigii niyaddii wey waman ila camal buu sameeyey waa laba nin way isla socdaa safar bay ku wada jiraan markay ka wada baxayaan waxay usii jeedaan sida xadiiska orgda madiina kusii jeeda sal slam waa camal qura waxay qabanayaan camalka ay qabanayaan waa hijro ilaahay dartii baan uga baxaynaa baa la dhahdaa sooma maka midin ka baxeen midna waa laga aqbalayaa oo waa hijra loo qorayaa midna maxaa loo qorayaa hijro looma qorayo maxaa lagu kala saaray labada nin inama alumuuru bimaqaasidiha kanna qasdigiisu wuxuu ahaa inuu ilaahay dartii u baxo uu nebi moxamed usoo gargaaro sala allahu caley wasalam kanna wuxuu hadafkiisu haweeney umu qays la oranayo oo la haasaawaya oo ka siibatay inuu ka daba tago oo hijrootay markaa umu qays umu heli isagu marka waxaa loohan jiray ninkaasi muhaajir umu qays baa loohan jiray waa ninkii uu soo hijrooday umu qays u heli lahaa meesha uu yimid marka muhaajir umu qays buu noqonaya marka waxaan odhanaynaa shanta qaacido yuu ka mid yahay qaacidada labaad ee kale waxaa dhacdaa addararu yuzaal isna xadiisna oo iman doona ayaa isagana laga soo saaray dhibaato walba islaamku uu zuuliyaa addararu yuzaal hadday dhibaata dhacdo waa in la zuuliyo qaacidada saddexaad waxaa la dhahdaa almashaqatu tajlibu taysiira hadday dhibaata dhacdo dhibaata hadday qofka ku dhacdo waxay soo jiidataa fudayd oo hadduu qofka muslimkii dhibaatoodo soonka hadduu ku dhibaatoodo uu buko maxaa la- maxaa lagu amray inuu faatiro kii ku soonku yidhi baa ku yidhi haddaad karayn faatir oo de bukoonaysid oo macaan adag leedahay amba dhiikar kulul leedahay amba kelyuhu ay in yar nool yihiin halis ku jiraan oo oo dhakhtar muslim uu kaa yidhi ma soomi kartid khalaas tajribu taysiir يريد الله بكم اليسرى مشقة كاستبا وحي كاستا تيسير هي كاستا تاسير وقاعده يدنا لو سلي وغيرها هي قاعده العاده المحكمه وان شاء الله تعالى marka aan xadiisanta qaar kood ma ka soo qaadan doona mari doona marka xadiiska waxa laga soo saaray qaacidada hadaba xadiiskan iyo qaacidadan culimadu maxay ka yiraahdeen imaamkeeni shaafici radiyallahu anhu wuxuu yiri hada alhadiisu xadiiskan wa tilka alqaacidatu iyo qaacidada inama alumuuru bimaqaasidiha labadaasiba waxay galaan buuri thuluthul cilmi cilmiga shareecadda marka loo qaybiyo saddex meelood meel bay galaan marka xadiiskani maxaa lagu baneeyey cilmiga diinta islaamka oo dhan masaa-isha aan sheegnay malyuun iyo saddex boqol oo kun gaaraysa suluskeed maxaa xaggee laga soo qaatay xadiiskan baa laga soo qaatay marka xadiiska ahamiyadda uu leeyahay waa sulusul cilmi meel kale wuxuu ku yidhi imaam shaafici wuxuu yidhi sabcuuna baaban min abwaabi alcilmi toddobaatan baab oo albaabyada cilmiga ayuu xadiiskani galaa imaam axmed radi allahu canhu wuxuu yihi hada alxadiisu iyo laba xadiis oo kale oo maaragtay uu ka mid yahay xadiiskii sal l slam nabigu uri alxalaalu bayinun waalxaraamu bayinun xadiiska inuu iman doono isaguna iyo xadiiskii kale man axdasa fii amrina maa laysa minhu fahuwa raddun xadiiskii bidcada sheegaya ninka diinteenna kusoo kordhiya kusoo dooriya waxaan ka mid ahayn waa lagu celinayaa saddexdaa xadiis wuxuu ihi alayhi alayha calayha madaaru lislaami kullihi islaamkao dhani saddexdaa xadiis buu ku duurayaa alislaamu kulluhu islaamka dhan diinta dhani saddexdaa xadiis bay ku duuraysaa marka haddaba xadiiska markaa ahamiyadda intaa leeg buu leeyahay khayru ahlicilmina intaa way sii dhaafiyeen ridwaan ullaahi calayhim ajmaciin waxaan daba imanaa marka maxaa odhanay kow maxaa odhanay lixdii arrimood xadiiskan waxaa laga soo qaatay qaacidada koobaad ee ah inamal umuuru بالنية إنما مارتي أمور بمقاصدها أوكي أما إنما هذا بس كده الأمور بمقاصدها الأمور بمقاصدها أرين وحا لغو صلايا مقاصد ديدا علماء وحيد هذه إنما الأعمال بالنيات وأريتي لبعض كو وقصوا بحنا وأريتي لبعض إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال إنما ومحي في عربي وأداة حصر واختصاص وأدوات الحصر haddaad inama aragtid iyo in iyo haddaad aragtid in in ilxukmu ila lilah oo ilaa ay ka daba imatay haddaad aragtid waxaa wixii la mida waxaa dhahdaa waa arrimaha afcarabi dhahdo waxaa wixii ka baxsani meesha amaba soo galayaba arrimay arrimahoo dhan bay ka saartaa ilaa arrintaa maahine waxbay gaar ku yeeshaa bis adwaatu lxasri baa dhacdaa meesha markaa maxaa ka dhacay waxay culimmadu leeyihiin inama alacmaalu binniyaat markuu yidhi nabigu sal slam inamaa in kale maahine alacmaalu acmaashu maxaa binniyaat meesha waxba ka maqan alacmaal iyo binniyaat af carabiga waxbay xadfan maxaa xadfan bay dhahay culimmadu waxba maqan meesha inama alacmaalu hee biniyaat unbaa la tagay inama alacmaalu hee waxba meesha maqan biniyaat baa la tagay acmaashu hee waxay wax ku noqoni niyaad maxay wax ku noqonay sida maxay tahay dhadeen culimada saddex arrimood baa meesha xadfan bay dhadeen inama alacmaalu tasixu biniyaat baa ka meesha acmaashu waxay sax ku noqoni niyad sax waxaa lagu aqbalay si waxay sax ku noqoni acmaashu biniyaat waa kow labo inama alacmaalu muctabaratun binniyaat acmaashu waxa ay fiqhiga iyo axkaamta lagu aqbali waa maxay waa niyad waa muctabaratun iyadu haddii kalese waa laska macno male macno ma yeelanayso waa tii labaad weeyaan. tii saddexda maxay inama alacmaalu taktamilu acmaali waxay kaamil ku noqoni kamaal waxay ku heli acmaali binniyaat niyaad marka saddexdaa shay waxa xadfan meesha waa maxay waa sax iyo maxaa odhanay muctabar iyo maxaa odhanay kamaal saddexdaa shay baa xadfan okay marka mas'aladani acmaashu maxay sax ku noqoni niyaadka waxaan isweydiinaa su-aal camal walba si uu sax u noqdo niyad muu u baahan yahay mise uma baahna camal walba camal walba qofku qabanayo niyad muu u baahan yahay matalan waxaa ka mid a nin baa dayn kugu leh daynkii baa iska oofinaysaa lacagtii baa soo qaaday daynka ahayd ninkii baad u keentay maad niyoon inaad daynkii oofinaysid mise moo niyoonaysid okay sax miy markaa camalkii masaabu sax ku noqonaya maya taas niyad u baahan waxa ubaahan waa kamaalun ilaahay dartii baa ninkaa u bixiyay la tiraad kamaal baad ku helaysaa wax buuxa weeyaan laakiin camalkii sax niyo waa iska keentay lacagtii xoolihii binaada kugu lahaayeen ninka waa iska siisay okay qadaa'an dunyawiyan adduun ahaan ninkaa wixii uu kugu lahaa waad baxday dee hadduu ku ashkatay maxkamad ku geeyo lagugu xidhi maayo laakiin ajar ma ka heshay geyntii aad geysay ajar ma lagaaga qori taxtaaju ilaa niyati taasi niya u baahan tahay niyadda u baahan tahay waa maxay kamaal de ilaahay baa ajarso ajar kugu qoro oo ninkaa xooluhu igu lahaa baan isku hoynayaa kamaal bay u baahan tahay laakiin saxnimadii uma baahno waa sax hadeeto camalki waa saasabay marka bacdul acmaali laa taxtaaju ilaa niya acmaasha adunyawiga iska niyadu ma baahno nin baa qubaysanaya oo meedhanaya kani xamaamku iska aaday isqulluhu aaday waa meedhanaya wuxuu meedhanaya tabarudan inuu bi waa gubtay oo xagaayo waa inuu isqaboojin doonaya hal yaxtaaju ilaa niyatin niyad ma rabaa ya sheekh afrikaan niyad ma rabaa qofkaasi ma raba laakiin waxa uu rabaa ninkaasi waa maxay haddii uu rabo kamaalan kamaalan hadduu rabo okay haddaba halkaa waxaa inooga soo baxaya masaladii saddexaad masaladii saddexaad waa maxay xikmadda niyad loo loo sameeyey maxay tahay muxuu ilaahay camalka islaamka limaada niyatu culummadu waxay dhahdeen liasbaabin alaasa saddex arrimood baa loo keenay niyadda kow waxaa loo keenay an tatamayaza alcibaadatu can alcaadati an tatamayaza alcibaadatu can alcaadati cibaadadu inay ka duwanaato maxay caadada kayf matalan saa imika sheegnay nin baa meedhanaya wuu qubaysanayaa wuxuu ka meedhanayaa jinaabo haadihi cibaada walaa mush cibaada waa cibaado ninna waa meedhanaya waa qubaysanaya wuxuu ka qubaysanaya ka meedhanaya maxay tabarudan nadaafatan labadani maxaa lagu kala saarayaa niyati niyad baa kala saaraysa waa inaad niyootidid markaad tuushka furaysid berigo marka biyaha la qaataa loohan jiray markaad tuushka furaysid ya waa inaad tirahdid waxaan ka meedhanayaa jinaabadii an tarwiya annaka takhtasilu can iljinaabati okay marka labadii waa waa waa wax quratoon waa qubaysi waa laba meedhanaya soo maaha laakiin maxaa kala saaraya niyaddaa kala saaraysa marka cibaado iyo caaday kala saaraysaa labo labo an tatamayaza alcibaadatu bacduhaa can bacdin cibaadadii baa laba yaa kala haddana kala miirmaysa maxaa la kala saaraya waa maxay waa niyatu salaadii baa soo gashay maskiidka salaadii duhur baa tukanayaa waa inaad tirahdid salaadii casar baan tukanayaa maaha bishardi inaad ku hadashid maaha sida dad fara badan nafta ay iskaga saaraan lama raba taas mutaahiriya shaaficiya yaa qortay shaaficiyinta dambe waxay dhahdeen carabku wuxuu gargaarayaa bay dhahdeen qalbiga raximahum ullah laakiin markii dambe kuwii dambe way isku sii adkeeyeen maxay sii sameeyeen waxaa loo baahnay nawaytu usallii farda salaata duhri arbaca rakacaatin ma'muuman lilaahi tacaala markaa markaabay aduhur ma soo baxay duh duh afkaa ballaarinaya naftiba man shadada shadada allahu calayh ninka isku adkeeya ilaahayna uu ku adkeynaya subxaana wa tacaala Ah. marka lama rabo waxaas oo dhan waxaa la rabaa inaad soo joogsatiin ilaahay waa ogyahay inaad duhur markaad bis- xataa waxay cunaa markaad weyse- weyse qaadanaysa waad weysaysanaysa maxaad weysanaysaa salaad duhur baa biskiit duhur baa la idaamay xataa hadii takfi markaad soo joogsatiin salaad duhur marka duhurkii iyo casarkii maxaa ku kala saartay niyad maxaad ku kala saartay farad iyo naafilana inaad tukanaysa iminka farad iyo iyo iyo sunne maxaa ku kala saartay niyad iminka sunnan tukanayaa iminkana farad baan tukanayaa marka iyadana cibaadadiiba waxaa kala saaraysa waa niyaddii ayaa kala saaraysa marka arrintaas waxay arrinta saddexaad ee ugu dambaysa waa maxay ee niyaddu ay ay- ay u tahay annaha tuxawilu alcaadata cibaadatan niyaddu waa taa caadadii wixii caado ahaa maxay u bedelaysaa cibaaday u bedelaysaa كيف سيقوم بدرس عباده اوكي waxaan oranay qofku haduu um u qabaysanayo u meedhanay la ajli tabarrud inuu qaboojiyo oo jirkiisa uu qaboojiyo waa caado naftaa naftaa jecel laakiin haddaan idhaahdo waxaan u qabaysanayaa oon u meedhanaya oon isku qaboojinaya liataqawaa cibaadat allah inaan cibaadada ilaahay qawi u noqdoon caajisin caawa waa taraawiixe ramadaan weeyaane niyaddii maxay maxay maxay caadadii maxay isku bedeshay cibaada isku bedeshay waan maydhay waan quwaystay waan isqurxiyey waan cadaraystay waan isudgooneeyey curfi fiican baan samaystay waan baxay qof kastoo muslima oo i arkaayay waa inuu wax udgooniga uursadaan idhi curfi iga helo oo qofka muslimka i nicin ilaahay dartii ii jeclaado qof kastoo i arkaayay ma niyad- niyaddii ma cibaado ma isku bedeshay cibaado isku bedelaysaa Ah, cuntadii baad cunaysaa cunta waxaa loo cunaa caadatan si loogu loo noolaado waxaad u cuntay adigu cibaadatan inaad cuntadii waxay noqonaysaa cibaado waad seexanaysaa habeenkii hurdadii waxaad tihi waxaan seexanayaa si aan beritoole fajriga si fiican ugu soo tooso cibaadada lagu qoraya hurdadaadi cibaado marka niyaddu marka maxay samaynaysaa xikmadda loo sameeyey cibaadadii bay u bedelaysaa cibaado laakiin ahlullahi waxay sheegaan mushkilo cajiiba waxay idhahdeen faidaa kaana alamru kadalika hadduu amarku sidaa yahay waxaa yaa badan ana aglaba almuslimiina xawaluu alcibaadata caadatan muslimiinta maanta maxay u bedeleen cibaadadii caaday u bedeleen annaka waxaa la rabaa inaan caadadii cibaado ka dhigno laakiin annaku maxaan ka dhignay cibaadadii baan ka dhignay caado sidii caadiga noo ahayd bishii ramadan baa noo soo gashay soomahin waa caado yani marka caadaan ka dhignay cibaadadii baa caado ka dhignay ha war salaaddii baa gaadheen ina geeya waa laska imanayana isma bedelayo marka lama garanayo muhiimadda ay leedahay qur-aankii sida caadigeennoo ah shirkasi markaas ku imanno maxaan ku furanaa baa la dhahaa qur-aan sidii caadigeennoo ahayd qur-aan noogu furaa qur-aankii caadi buu noqday marka wixii niyo muxuu noqday xawalnaa cibaadat allah caadatan marka annaka mushkiladiina taa baa dhacday marka alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waa arrintaa inaan la- aan ogaanaa fiican xadiiska arrinta saddexaad ee ku jirta waa taas weeye arrin afraad baa xadiiska ku jirta ikhwaani fillaah oo muhiim ah hagee ku jirtaa waxay ku jirtaa faman kaanat hijratuhu ila allahi wa rasuulih fahijratuhu ila allahi wa rasuulih xadiiska waxaa ku jirta arrintan afraad ee ku jirta waa baabulhijra hijradu waxay dhahdaa culummadu meel in laga tago oo meel la tago horta waxaan sheegaynaa afar mas'alood oo halkaa ku jirta oo xadiiska laga soo saaray masalada kood maxay kow masalada koowaad waxa weeye maa xukmu lhijratu in la maxay tahay xukunka hijrada in laga taga meel gaal uu degan yahay oo la tago meel islaam degan yahay xukunkeegu maxay tahay su-aasha marka way qaliban tahay soo maha waxay u qaliban tahay dadku waxay ka tagaan meesha islaamka maxay yimaadaan meesha gaalka ah waxbaa qalimayn lehna halkaa iminka ta- taas waa ta afraad oo soo socon wayaan laakiin ta koobaad waa xukunka asalku yaalay maa xukmu alintiqaalu min daari lkufri ila daari lislaam maxay culimadu yidhahdeen waxay dhahdeen culimadu waajibun calaa kulli mustatiicin waxay waajib ku tahay nin kasti oo karaya inuu ka guuro meel gaala degan yihiin uu guuro maal islaam degan yihiin waajib bay ku tahay calaa kulli mustatiicin nin kastoo karaya qur-aanku wuxuu ka reebay ila almustadcafiina min alrijaali walnisaai walwildaan qur-aanku garanaysid wixii la itaal darsaday ee rag iyo haween duqahii iyo ciyaalkii iyo islaamihii aan bixi karin mayne wixii kaloo dareera la yidhi hagee tagtiin meesha islaamka laga asaasay tagaa ee islaamka wuxuu ku leeyahay okay waa taas waa ko weeyaan mas'alada markaa waa waadix bay culimmada u ahayd inay dadku ka tagaan meesha kufriga okay waxaa meesha soo galaysa mas'alo labaad inuu qofku meesha uu bidcu ay taallo bidcu waddan wada bidcaah oo sunnaba oolin oo waddanka agtaadana ay sunna yaalaan laguna aamin helayo taasina maxay dhahdeen waa waajib inuu ka tago beledulbidca uu tago ilaa beledi asunna meesha bidcada inuu iskaga tago oo meesha sunnada uu tago lidiinta islaamka sideedii loogu dabaqayo okay culammadu way ka hadlaan waxay dhahdaan sunnatun kaamila meel lagu dabaqay ma jiri kartaa fi taarikh may bay dhahdeen ilaa bacd casri khulafa ma jirto laakiin waa sunnatun daahira waa sunno muuqata oo meel wada bidcaana ma jirtee waa bidcatu raajixa bidcada ku badan marka meesha bidcada raajixa ku taad ka tagi oo meesha sunnadu raajixa tahay iyaa tagi taabay ka soo qaateen masale saddexaad baa jirta masale soo galaysa waxa weeyaan qofku hadduu fadhiyo waddan gaala uu laba shay ku helayo iyadna masale soo ma waddan wuxuu fadhiyaa gaala laakiin laba shay buu ku helayaa wuxuu ku helayaa ya'manu minha alfitra fitnadii uu ka uu ka magan galayaa wuxuu leeyahay iimaan weyn uu kaga magan galo inuu diinta ka baxo labo xorriyad buu ku haystaa diintiisu ku dabaqi karo iyo islaamkiisu ku dabaqi karo هل يجب عليه الهجرة أن ينتقل من إلى إسنا عمد هذا قال كاسي إنه كتغى ماشاس بواجب يكتهي وماشا كالتغو سواشا عمد واحد هذا لو مثل ذلك الصارين يقول أيضا القرآن كي عيسي كدقاقيا وعلى هذا كو هدو قفك مسلم كي وثق من نفسه نفتيس هدو كونفيانس كالصوني كوايو إنه دين تيس إلى شنكرو oo fidnadan uu ka dhowrsanaan karo waxa weeyaan isaga waxa waajib waajib kuma inuu tago laakiin yustahabu lahu sunna u tahay hadduu doono waajib maaha yustahabu lahu mustahab sama dhaqaan waa sunna yani waa sunna okay masalada farad baa imanaysa meesha uu degan yahay ee gaalka ah hadduu ku haysto xurriyad iyo ammaan oo meesha islaamka ana oo xurriyad iyo ammaan ku haysan ku tagi halkan islaamkii islaamkii waa dadku shacairtii waa la dabaqayaa salaadii waa la tukanayaa ramadaankii waa la soomayaa xajkiina waa la tagayaa intaa waa laga dabaqayaa laakiin diin ninka laiskuma ogolo si tunis ka dhici jirta beryo oo qofka salaada la soconayo meeshan kaleeto oo gaalka ana salaadaadii iyo soonkaagii maahayne dacwad fidi baa lagu leeyahay imika anaka quraan akhrina ma nin baa naga lahaa abusa mina naga bale maxaa la yeeli markaa meesha qofka muxuu yeeli bay dhahdeen culimada taa way ka hadleen waxay dhahdeen لو مسألة ضد مشا كنت أو خطيرة جدا المسألة الأولى وحيد عدل نبي صلى الله عليه وسلم وضن قالاء oo oo oo dadka ay gaali yihiin wadanku ma gaaloobay dadka ay gaali yihiin sidii maka abdalim ahliha fi asr rasul sallallahu asr nubuwa ayuu nabigu amray inay saxaabadii ka tagaan oo ay tagaan wadan kale oo dadku ay gaali yihiin oo ah Ethiopia ardul habasha wuxuu ka yiraahdaa xaqan iska taga oo halka taga marka ay ka tageen halkan waa gaalo halkan ay tageenna waa maxay waa gaalo laakiin meeshan kaleeto ayaa ka fudud meeshan ay ka tageen maxay kaga fududdahay wuxuu nebigu yidhi fa inna biha melikan laa yudlamu cindahu axadun waxaa meeshaa jira boqor agtiisa dadka aanan lagu dulmin waa cadaaladeeda halkana cadaalad kama jirto abijahal baa layn jiray iyo maarata abilahab iyo raggii baa laynaya iyo muqiira iyo markaa kuwan ka yaaca bulo kuwa cadaaladdu ay taallo taga buuri marka maxay maxay nabigu muxuu eegay dhaadeen wuxuu eegay akhafu dararayni oo ahwanu sharayni laba dhibaato haday ka hor yimaadiin tee la qaataa ta khafiifka laba shar haday ka hor yimaadiin tee la galaa ka yara ka fudud baa la galaa laba shar baa ka hor yaala mid waa inaad ku dhacdid mid umad ku ku dhacdid meelaa ka marti ma jirto dadkii imika waxay ku oranayaan war sheekh hebel shar buu ku dhacayo isagoo oon arkayno waxaa laga yaabaa inuu labadaa shar mid mid uu mid inuu ku dhaco waajib ku noqotay marka muxuu doortay sheekhu kii yaraa inuu ku dhaco kii yaraa inuu ku dhaco radi allah rag badan baa saa sameeyey waxaa ka mid ah ibnu taymiya sheekh loo jiray raximahullah jidkuu socdaa wuxuu arkay qolo la oran jiray tataar oo mar islaamka burburiyey kadibna islaamay markay islaameen bidu bilowga islaamka yihiin laakiin dadka weli way laayaan khamrigana way cabaan marka waxaa la socda xirtii baa la socota ardaydiisii ibnu taymiya dariiq jidkay socdaa raggii waan islaana leh oo khamriga cabaya iyo arkeen ardadii ibnu kasiir iyo waxay ku dhahdeen yaa imaam raggan dee amr bilmacruuf iyo nahyi can ilmunkar han ku samayno oo han ka celinno waxa ay samaynayaan diinta han u sheegno fiirsa imaamku wuxuu yidhi dacuuhum yashrabu alkhamra buuri war khamrigaa cabaana daayi buuri annaka waan yaabaynaa ma nin muslimaad odhanaysa khamriga ha cabbee daaya imaam ibnu taymiya waxaa lagu yihi keef yani wuxuu yihi markay khamriga cabbaan waxay ka mashquulayaan dilka muslimiinta dad ma laynayaan laakiin hadday khamriga joojiyaan dadkay laynayaan markaa dembiga keebaa yar dadkoo laaya khamrigoo la caba keebaa laba dembiga ka yar khamrigoo la cabaa yar markaa wuxuu yihi khamri ha cabbaan dadkuna ha badbaadaan waa fiqhi weeyaan iyo cilmi weeyaan marka raximahullah ahwanu sharayn buu iyuu ku dhacay imaamku raximahumullah marka waxaa la eegayaa mawaasiinta yaa yaa la eegayaa marka nebigu muxuu aga sal slam xaggana miisaan buu egay xaggana miisaan halkaa taga buule taasoo kale waxaa iyadna soo hoosgalaysa inuu qofku meesha uu diintiisa ku oogi karo uu tagi karo uu ku ammaan gali karo inuu u hijroodo ilaahay subxaanahu wa tacaala iyadana waxba kama qabo marka masalada آه، كجرت فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله واتاويا أربعة أفر ما صعنا لنا كالهرنا تيش أنا ضامن المسألة الخامسة وكجرت محانكو هذا حديث كان حديث كان عجيب كعب مسألة ده شنو هذه حديث كجرت أيوة حويا إخواني في الله ومسألة ده دواعي الهجرة وأهداف الهجرة ضدكم محقوا هجروا دان هجرة محا الله قلا محانا يا hadafka laga leeyahay ujeedada hijro laga leeyahay maxay tahay adduunka dhan markii la akhriyo ummadu way hijroodaan afar arrimood ma hijroodaan adduunka dhan ummad guurayso meel ilaa meel u guurayso markii la eegay afar arrimood baa loo guuraa maxaa loo guuraa meel meel loo guuraa xuruub dagaalo soo maaha annaka soomaalida waan fahmi laha marka dagaal baa meesha ka dhacay waa laga hijroon meel nabadaa la tagay waa kow labo maxaa loo hijroodaa risiq adduun doon marka man yakhruj fii beytihi ilahay ma yidhi subxana watacaala ninka gurigiisa ka baxa yakhruj fii beytihi gurigiisa ka baxa isagoo oo maaragtay la qasbay ka baxa muxuu ilaahay aali doonaa dhulka ilahay wuxuu ka heli doonaa ballaadhi iyo risiq dhulka ilahi waa lagu baadha subxana watacaala marka risiq waa loo baxaa saddex maxaa loo hijroodaa waxaa loo hijroodaa cilmi liajli cilmina waa loo hijroodaa dadku aqoon bay u baxaan jaamicaday tagaan sheekh hibil baa meel lagu sheegay waa loo tagaa aqoon baa dee loo baxaa oo loo hijroodaa marka afarta ugu dambaysa maxaa loo baxaa waxaa loo hijroodaa ijtihaad diini wa siyaasi dadka oo lagu qasbo in diintooda laga saaro ambase ra'yigiisa siyaasadeed laga idhaahdo waxaa maan rumayn ma rumayn karayo oo qof u baxsada isaguna okay markaasi culimmada afartaa bay sheegaan tani horeysa aan sheegnay dagaalka oranay labay ka dhigaan qaarkood waxay dhadaan kawaaris dabiiciya iyo kawaaris bashariya inay dhacaan maaragtay dhibaato dabiiciya notrela oo ah inuu gariir iyo dhul burburo oo ama dee tii bashariga iyo dagaalada aan sheegnay wixii la mid ahaa marka afartaa shay baa loo baxaa marka dawaacida hijraddu waa taas maxaa dad waddankiisa ka saara maxaa nebi maxamed maka ka saaray sala markuu maka ka baxayay uu soo dul joogsaday wuxuu yidhi kacbadii buu saa intuu eegay buu yidhi innaki la axabu albilaadi ilaa qalbi adduunka wuxuu ilaahay abuuray meeshaan ugu jecelahay waa adiga waxaana tahay axabu lbilaadi ila allah ilaahayna meeshuu adduunka ugu jecel yahay baa tahay walow lam haddayna iga soo saarin dadkaagu halkan hee ma baxeen bu markaa nebiga sal slam makeenuu ka baxa muu rabay rabitaan ma ahayd waxaa waxaa ka saaray waxay ahayd ibtihaad baa ka saaray okay culummadu waxay dhahdaan kelmadda hijrada waa in laga ilaaliyo inuu nebigu baxsaday qaar baa ku qoran siiraha fara rasuulullahi rasuulku waa ka baxsaday quraysh ma baxsan rasulku sal slam fula maahay nebigu alai slat salaam marka nebigu ma baxsan ee nebigu wuxuu ahaa waa usluub taktiikiya ma meeshaan dacwaddii ka socon weydayay meel kale dacwaddu ka soconayso iyaad heshee meeshaa tag marka meeshii kale ka soconayso leanna dacwadda nebigu dacwo makiya maahayna dacwo caalamiya iyahay qoladii aqbashaba wuxuu oran jiray nebigu sal slam alaa min rajulin markay dadku xashka yimaadaan carabtu alaa min rajulin yaxmiinii ma jiraan nin reer xakuma oo uwaasa amba boqora amba maaragtay mulaaqa waxaan orin magacadeeni badnaa carruurtu may lahayeen alaa min rajulin yaxmiinii ilaaliya oo muxuu ilaalinayaa liuballiqa kalaama rabbi si aan dadka diinta u gaadhsiiyo ma jiraan markaabay dadku ka baxsan jireen toban sano o dhan baa la dhegaysanayn oo laga baxsanayay akhiiran muxuu helay awsiyo khasraj oo rumaystay nebi sal slam baycatu alcaqabati aluulaa iyo baycatu alcaqabati athaniya u hijrooday nebigu sal ly slam marka waxaa odhanay dawaacu lhijra waa maxay waa afartaa shay nebigeena sal ly slam ta qabsatay maxay ahayd waa tii ugu dambaysa alijtihaad addiini wasiyaasi diintiisii iyo ra'yigiisii baa loo diiday saabuu uga baxay meesha labo had- haddaba maa hadafu lhijra hijro maxaa loo galaa saddex shay baa hijro tan waa dawaacidii keeni maxaa keensada wey maxaa keensada asbaabtii wey tanna waxaa la rabaa limaada ma lhadaf maxaa hijro loo samaynayaa ummaduhu maxaa hijro u sameeya saddex shay baa loo sameeya hijro hijradaha markaa loo samaynayo kow xadiiska waan usoo noqon doonaa kow waxaa hijro loo sameeyaa kow waa maxay in uu qofka muslimka ah ama qofka bini aadamkii fikirkiisii meel uu ku cabiri karo oo dadka ku gaadhsiin doona wuxuu rabay si xorriyada inuu helo walihaada nebigu sal alla ly slam saddex iyo toban sana mako maxa- maxaa- muxuu sharxayey wuxuu sharxayey waxa la dhahdo mujmalu lkitaab kitaabkaas qur-aanka soddonka jisa waxyaaladii asaasiga ahayd suuratu huud buu ilahi ku sheegay dadku ma fiirsadaan suuratu huud ilahi wuxuu yidhi kitaabun uxkimat aayaatuhu uma fusilat min ladun xakiimin khabiir uxkimat aayaatuhu aayadihiisoo dhan xikmad baa lagu dejiyey si mujmal ah waa makade cibaadadii caqiidadii akhlaaqdii dhaqaalihii siyaasadii diintii oo ballaadhan laakiin aan furfurnayn aan furfurnayn halkee kusoo degtay marka kusoo degtay uma baa idhi uma uma uma waa taraakhiga barxal dambe markii madiine la aadayna fusilat waa la dhigdhigay iyaa dhigdhigay min ladun xakiimin khabiir ah, hadday cibaadada ilaahay caabuda unahayd facbudnii maka ahayd see loo caabudi madiina lagu cadeeyay hadday ahayd zakada bixiyan zaka un bixiyan hadday ahayd maka zakadee la bixin hagee lagu cadeeyey madiina de lagu cadeeyey haddii ahayd maaragtay muslimiinta shuuro samaysta shuuro oo suuratu shuura waa ma- waa makiya soo maha wa amruhum shuura baynahum markii madiina la tagay washaawirhum fi lamri ka qeybgeli amarka la dhi iyaka oo khaldamay ha oran waa khaldanteen ilan dagaalkii waxaa la galay ee uxude markii dagaalkii uxud la galay dagaalka uxud sababtiisa muxuu ahaa in lagu jabo labada jeerbaba dadkii ka imatay nebigu muxuu ihi anugu waxaan arkayaa inaan madiine iska joogno oon bixin waa ra'yigiisii marka maxaa yeelaysaa difaacana madiinaan ka galaynaa xarbu laziqa ayuu jeclaa dagaalka maaragtay eh, dariiqyada dariiqa shawaaricda halkaa baan isku ma- ma- madiina waa naqaanaa waan ku madhaynaynaa buuri inaan banaanka ugu bixi naga badan yihin ragguya dhalinyaradii xamaasadda haleen maya rasuul allah waxaa bisocoto nasaar baa idhi nebiga markay ka bateen gudihii buu galay wuxuu soo xidhay dariiskii iyo laamadiisii markuu soo baxay bay iyo arkeen in nebigii ka cadhaysiiyeen waxyaa rasuul allah waan ka laabana yidhahdeen may buuri rasuulku haddii kor la qaato qaraar lagama soo laamo wa idaa labisa annabiyu laamatahu buuri hadduu nebigu kol dariiskiisa hubkiisa xidho ma dhigo buuri rasuulku sala allahu alay wasalam khalaas way dhammaatee okay dagaalkii baa la galay haddana meel buu rag joojiyey raggii meesha la joojiyey baa markii guurshii arkeen bilowgiisa soo dhadhacay khaalid baa yimiday muslimiintii baa meesha lagu jabiyey dadkii waa waa las canaantay qur-aankii baa soo degay nabiga waxaa laga yidhi iska dhaaf waxaasoo dhan wixii dhacoo dhan iska dhaaf ilaahay waa la qadaray facfu canhum istakfir lahum iska u dembi dhaaf dembi dhaafna alloo weydiye muslimiinta washaawirhum fi lamri amarkana ka qaybgeli had iyo jeer ha oranin waad khaldanteen hadda dictator baa noqonaya waryada ma, ma oranayso had iyaka amarka iskale amarka yaa leh iyo kale washaawirhum fi lamri okay marka maxaa lidhaha hagee lagu dabaqay markaa een, amarkii madiina lagu dabaqay makana waa la sheegay unsee loo dhawo, iyadoo goobna waxaan markaa uga jeednaa wax weeyaan hadafka laga leeyahay marka jihaad la galayo marka hijro la galayo waa taa weeyaan hadafka labaad oo marka hijro dadku ay u galaan adduunka hijro loo sameeyo ee loo guuro meel loo ego maxaa maxaa hadafku muxuu noqonaya hadafka labaad hadafka labaad culummada islaamku waxay dhahdaan ama culummada eh, basharka oo biniaadamka babaadhaba waxay dhahdaan hadafka labaadi waxa weeya waa iyada oo la rabo meel ay ka dhici weyda fikirkii la rabay inuu ka dabaqmo tan waa caddayn un baxayd meel uu ka dabaqmo baa la waayo meel kalaa diyaar noqoto fikirkii u diyaar noqoto inay dabaqdo marka ninkii aqo- ninkii fikirka waday waa inuu u guuro meeshaas iminka matalan madhabka shuuciyada la markisiyada halkee lagu sameeyey mark- madhabka markisiyada jarmalka lagu sameeyey karle marcus almaani buu ahaa halkuu ka dhacayna fikirka halkii lagu dabaqay markii ugu horeysana ruushka weliba karle marcus wuxuu sheegay in ay fikirka markisiyadu ayna ka dhici karayn ilaa wadan warshadaynta horumar ka gaadhi mahayn dee ruushka hor- hor- hor- horumar warshaday ma gaadhi mahayn marka fikirkii uu ka socon waayey oroba wuxuu ka socday markii dambe ruush iyo shiine iyo dhulkaa oo ka mid ah. marka lenin iyo stalin iyo meelaha dee sida si xun ugu dabaqay way dabaqay iyagaa beekaa qaatay okay marka qofka biniadam markuu fikirkiisii waayo wuu soconayaa marka arrinta labaad waa maxay waa waxaagii oo meesha ka socon waayey oo meesha- nebigu marka muxuu doon jiray sal slam had iyo jeer wuxuu doodooni jiray meel diintan islaamka lagu dabaqo uu raadacaynayay waxaa ka mid ahayd nebigu uu ka tagay maka haguu tagay daa'if waa laga soo eryaday wuu baxay markaa ardulxabash raggan buu diray dhulka carabtoo dhan buu eegayay war meel diintan uun qaadato oo lagu dabaqo oo dadku ay arkaan islaamkii oo la dabaqayo oo saxa waxay ka wanaagsanin lahayd islaamkiioo hadala sheeka ah waxay ka wanaagsan isagii oo la arkayo marka taasina waa loo waa loo waa loo baxaa arrinta saddexaad ee loo baxa maxaa ka mid ah waa arrin muslimiinta u gaara maxaa loo baxaa waxaa loo baxaa dadka waxaa loo hijroodaa waxa la yidhaahdo ilaahay dartii innii muhaajirun ilaa rabbii muslimiinta un baa le anugu waxaan u baxayaa ilaahay dartii nebi nebi ibraahim calayhi salaam nebiyulhijra dhaa waa nebigii hijrada ku jiray ah masar buu tagay ciraaq buu tagay wuxuu tagay maarata shaam wuxuu tagay xijaaz intaas oo dhan uu marayo waa toban qarni ka hor buu marayaa ama toddoba qarni ka hor buu marayaa dadkuna waktigaas waxay raacaan iyo mama jirin isagii maarata xaaskiisa la socoto lugeynaya hijro unbuu ku jiraa hijrada muxuu ugu jiraa ilaahay dartii subxaana wa tacaala meel kastaba kelmad buu dhigayaa iyo dacwad buu dhigayaa iyo diin buu dhigayaa ya sida culimmadan maaratay allow raranta khuruujka la idhahdo waa saas oo kale allo u rarnaya allow raran baan u bixiya khuruujka magaran u rarnaa markaa marka saas oo kale iyaa suurta gala waxa weeyaan nabigeena sala allah alay slam marka muxuu ku daraa gala faman kaanat hijratuhu ila allah warasuulihiiba markaa la raaciyey culammadu waxay dhahdaan ilaah iyo rasuulka sala alla alay slam maxaa la isku raaciyey ilahay rasuulka wax may wadaagaan cibaado may wada wadaagaan annaku ilaahay rasuulka cibaado maan wad- maan wadaajin maan wadaajinaa cibaado wallah annaku ilaahay baan caabudnaa rasuulkana waan raacnaa natabicuhu weeyaan walidaalika xadiiska noo socdan ka arki doonaa shahaadada rukniga koowaad maxay islaamka waa maxay ashhadu an laa ilaha illa allah واشهد ان محمد رسول الله ما لو روايه اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله لو روايه هذا تنا لبا لبا لبا الا لبا ركن محو نقوي وحنا علماءه و لبا ركن او اسكو نقد ركن كيف لا يصح ديننا دينتنا صح ما نقنيس الا بالاخلاص هذا اله درتي وحسمه وينه ولا يصح اسلامنا الا باتباع محمد هذا النبي محمد راعي ويلها صح ما نقنيس هذا مخلص تاعي وبلا النبي محمد تاعي ليس لك باب تذهب إلى الله إلا من بابه طريق النبي محمد بن مالك الطيب الباب النبي محمد إله لغتها سبحانه وتعالى ولذلك أي محمد لا يريد ما هو وداجين لو وداجين عباده جردا هي waxa weeyaan qofku markuu makka taga madiina tagayaa buu hijroonay wuxuu hijroonay limaada ilaahi darti iyo u gargaarka maxay nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam saayada quraanka wa qul i'malu fasayara allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun إلهي وحول ورشقايا أول قبطة فسيرى فسيرى وأركى الله شقادة أرقبتين الله معاركة وقابل مريوي رسولكنا وكفر حوي شقادة قبلش وانتنا أردنا ملايين المسلمين مركى النبي محمد مالت الجنادة قيامها وحا وأتباع ذي لنظر وفرحة النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله والمؤمنون ده ولا بش لا معنى لا ده معناها كواد وحويان وحا أتقبنيس إيه وحط رئيسها مؤمنيتها لبو ka qaybgalka shaqada aad ka qayb galaysa muslimiinta badinaysa xataa nebigu wuxuu yidhi haddaan wax kala qabanin tirada badi ima un meesha meesha la joogo ima un walidaalika maxaa ka mid ah maalinta ciidda maxaa yidhi gabdhaha xayd kale ha yimaadaan salaada ciidda banaanka lagu tukanayo gabdhaha xayd kale iyo kuwa maaragtay aan ahlulcadaarku ha yimaadiin limaada muslimiintana ha badiyaan waa kow labana ducada muslimiintana ha haleelaan okay muslimiinta ha badiyaan taksiiru muslimiin inaad muslimiinta badisid waa hadaf marka waa abaalmarinta bay leedahay haddaad tirahdo anigu war waxba ma tarayabe laakiin waxaan taraya maxay inaan muslimiinta badiyo waa ciyaar maaha walidaalika iijaabinimaday ka mid tahay marka ilahi ma kule fahijratuhu ila allah ilaahay u hijro rasuulkana sal lla slam u gargaar weeye waa nusrad marka abaalkaagii fahijratuhu ila allahi wa rasul marka maxaa odhanay saddexdaa hadaf waa loo hijroodaa culimada culimada qaar baa labiyo toban hadaf bay gaarsiin waxaan ka fijaxay dad baa u hijrooda xadiiskaa sheegay ma dad baa u hijrooda maxay u hijroodaan inay mulki abuuraan soo ma mulki ah rag baa u hijrooda mulki inay abuuraan cabdilcasiis boqorkii sacuudiya ka mid ah kuwait buu fadhiyey wuxuu gaadayey muddo fara badan inuu rag helo uu ku weeraro jasiirat alcarab uu dowladdii ka asaaso afartan nin buu helay oo itaalle oo beeca ka qaatay ma beeladiisna haddii kii weerar ku qaaday dowladda iminka sacuudiga ee jirta ee boqol jirka ah ayuu da asaasay wax afartan nin buu ku asaasay dhaba marka halkuu markaa qaxooti ku ahaa isagu kuweyt buu qaxooti ku ahaa oo hijro uu ku hijrooday intuu de sugay muxuu markaa u hijrooday isagu liajli dunya walaa majaa mulk inuu dowlad asaaso aala sacuud uu soo cesho ayuu ayuu ayuu asaasay waxaa ka mid ahaa abu muslim al-khawalani ninka la oranayay ee asaasay dowladdii maxaa loo oran jiray in in dowladdii maxaa loo oranayay in abbasiyada ninkaas abu muslim abbasiyada wuxuu u eegay wuxuu yidhi war dowlad cabbaasiya la dhahdo amawiyiintu way fashilmeene dowlad islaamkana badbaadisa magacana soo celisa see u dhistaa wuxuu yidhi haddaan afar meelood buu eegay haddaan ka asaaso dimashik haddaan tago magaalada dimashik dhado oo ku taallay suuriya caasimada u ah oo amawiyiintu ay joogeen wuxuu yidhi waa amawiyatu lhawa amawiyiintii bay jecel yihiinoo laga lagu dhegaysan maayo okay haddaan ciraaq tagana waa shiicu yidhi wax- wax- maaragtay waxay aalubeytkiiyo waxay jecel yihiin buuri cali iyo ubadkiisiyo ku dhegaysan maayaan buuri haddaan taga buu yidhi xijaazna wuxuu yidhi abubakar iyo cumar bay jecel yihiin oo waxay doonayaan buuri cadaaladda abubakar iyo cumar haddaan idhahdo waa dowlad islam baan dhisaya tii abubakar baan noo haystaa miyay iska socay ornaya buuri marka halkeen ka dhisaa buuri dowladda uu hijrooda haku tagay kharaasaan buu tagay marka waa iiraan agteeda markuu kharaasaan tagay halkaas buu dowladdii ka soo asaasay halkaasuu weerar ka soo qaaday ninkaasina marka muxuu hijrooday liajli mulki qaar baa u hijrooday liajli imraa gabadhuu jecel yahay sidaa dee umuqays ninkaas gabadh aada u cajabisay oo qurux badan oo iyuu gabadh nin iyuu u hijroonay liajli haadihi almar'a ayuu u- wadankiisa uga tagi uu adduunka uga bixi uu u gaajooni uu u haraadi uu u galab caraabi liajli imraa way wareerisay si uu u gab- u qaban lahaa taas baa ka mid ah marka wakayruha kasiir marka xadiiska nebiga sal slam marka uu nebigu leeyahay faman kaanat hijratuhu lidunyan lidunyaa yusiibuhaa ninka u baxaya inuu adduun asiibo aw imra'atan amba haweeney yankixuhaa uu guursado uu meheriyo ula aqalgalo u baxaya cajiib weyaan fa fa waa tacqiib ajarkiisa waa maxay ilaa maa haajara ilayh wixii un baa la siinay okay waxay dhahdaan culummadu markii nebigu sal allahu alayh wasalam uu maka furay markuu maka furay wuxuu yidhi xadiis cajiib uu markaa nebigu sal slam wuxuu yidhi maanta dabadeed hijra ma jirto laa hijrata bacda alfatxi kol haddii maka la furay hijra ma jirto walaakin niyatun wa jihaad waxaa jirase niyad niyatulhijra jirta jihaadna uu jiraa culammadu waxay dhahdeen xadiiskani ma wuxuu nasakhay uu joojiyey in la hijroodoba haddeeto mise xadiiskani wuxuu nasakhay hijro makaan ilaa makaan macruuf ah bacdu ahlicilm waxay dhahdeen kol haddii maka la furay nebigu hijraba uu joojiyaba hijra hadda ma jirayso bas waxaa jiraya un jihaad iyo niyad laakiin culamadu waxay dhahdeen may culamadu xaqiiqatu sax baa tahay waxay dhahdeen kol kastay dhacday wixii maka ka dhacday ee hijrada keenay hijradii way jiraysaa ee waxaana xadiisku sheegayaa un maka maadaama ay noqotay daaru lislaam lagama soo hijroonaya haddeeto maka waa la furay daar islaam ay noqotay madiinay la mid noqotay reer makaw ha soo bixina iska fadhiya weeye guryihiina fadhiya dadkii muslimiinta soo bixi kari waayey maxaa u fadhinaysiin hijradii waa la- way way dhammaatay Ma- madiina la imanaya laakiin de maxaa u hadhay reer maka de imaka waxaa u hadhay niyatulhijra de Ah, waa niyadda ka hijroon karaysiin niyatulhijra culimmadu waxay dhahdeen waa saddex nooc waa saddex nooc qur-aankay ku qoran tahay saddex noocba nooca ugu horeeya waxa weeyaan nebiga sala allahu alay salam markii diinta lagu soo dejiyey yaa ayuha almudathir qum faandir warabbaka fakabir wasiyaabaka fatahir warujza maxaa laga yidhi fahjur ha qofku hijrada ugu horraysa inuu ka tagaa waa maxay waa inuu xaaladda uu ku jiro uu ka guuradayo oo qof dad baa dadka fadliga ugu weyn nebigu samey hijrada maxay ahayd wuxuu ka hijrooday xumaantii mujtamaca taallay waxaa taa dhadaa waa hijratu xaala xaalad baa laga hijroodaa maxaa loo hijroodaa xaalad kale waa kow taasi taasi way- way- weligeed way jiri ma dhammaanayso hijrada labaad ee jiraysaay waa maxay waxa weeyaan kulama qtadat ilhijratu kol kastay hijra imato in ay xaalad u eegma ka dhacdo oo xaaladii ay soo noqoto waa la hijroonayaa iyadna waa hijrada labaad hijrada saddexaad waa maxay hijrada saddexaadi waa maxay waxa weeyaan qofka muslimka ah waxaa meeshiisan fadhiyaa meeshan uu degan yahay waxaa fadhiya axwaal kala duwan halkan waxaa jira dad dad ahlu dalaala halkana waxaa fadhiya dad ahlu sunnaa magaalo qodhay wada fadhiyaan adigu maxaad ka tagaysaa inaad la saaxiibtid ahlu dalaalka iyo la saaxiibaysaa ahlu salaaxa waad ka hijroonaysaa ahlu dalaalka laakiin hijradaasi maxay kaaga baahan tahay ikhwaani fillah waxay kaaga baahan tahay maaha inaad ka hijrootidood goysid maaha muqaataca maaha muslinku hadduu arkaya dad walaalihiiya oo oo ba'an ma inuu mukhaaladeeyuu la socdaa wanaagsan uu- uu- uu- uunan xumaanta kala qayb gelin wax u sheego mise inuu wada muqaataceeyo waxaa lagu- waxaa laga rabaa marka ay ku jiraan xumaanta hala fadhiisan laa taqcuduu macahum xataa yaquuduu fii xadiisin hayri inta ay xumaanta ku jiraan hala fadhiisanin iyakiioo xumaan wadaba hadaad tagtidood maxaa wadiin dee ilaahay baa lagu dhadheelayaa xamale kaafigan ka cabi ma- ma- ma- lama rabo inaad ka kacdid meesha wailaa anta minhum ilahay meesha lagu caayo meesha nabi muxuu yidhi- nabi aad maxay tiri innaka idan innakum idan miluhum buu ilahay yidhi iyaka un baad la mid tihiin hala fadhiisanina xataa waxaad la fadhiisan kartaa yaquudu fii xadiiin hayrihi xadiiskii ay ku jireen markay ka baxaan ay xadiis caadiya galaan sheeko caadiya oo adduun laga sheekaysanayo caadi waa iskala fadhiisan markaa waad waxaagi ku dhex darsantay waa ta koowaad waa taa weeyaan marka waxaa laga rabaa qofka muslimkii markuu arko ahlu dalaal inuu u guuro ahlu salaa waxay us- waxay ka soo qaataan ninkii dee sagaal iyo sagaashanka dilay sagaashan iyo sagaal buu dilay wuxuu u tagay sheekh weyn oo caalima wuxuu ku yidhi, "Ya imaam Ah, caabid buu u tagay wuxuu ku yidhi, "Ya imaam, eh." Ile annaka annaka waxaan haysta soomaalida haysata waxa waxaan oranaa qof kasti oo ciidamad xidhay inuu sheekh yahay marka baan qof kasta oo ciidamad xidhay su'aal weydiinaa khalad baana ku dhacnaa saab u arkay wuxuu ka yidhi imaam how su-aal baan ku weydiiyey ila waa caabid caalim ah waa caabid wuxuu yidhi sagaashan iyo sagaal baad dilay hal iyo towba ilaahay may aqbal inaan usoo laabmo sagaal iyo sagaashan ha may okay wuxuu yidhi khalaas towbad ma lihi ha ana min ahli naar ha mia kii boqolaad nagu yidhi adiguna laakiin naftii qalaq u seexan waayo haddana boqol baad dishay caalim buu tagay marka iyaga caabidkii mamika waa caalim wuxuu tagay ninkuu caalim waarkii buu tagay wuxuu ku yidhaha sheekh hal lii min tawba boqol baan dilay ninkii wuxuu ka yidhi haa ninkan waxay dhahdeen a'immadu waxay dhahdeen waa faqiihun waa faqiihun fi ddiin wa faqiihun fi zamanihi diintana u yaqaanaa zamankiisana u yaqaanaa diinta inuu yaqaano horta muxuu ugu sheegay haa dee tawbaad leedahay buuhi okay zamankana inuu yaqaano maxaa lagu gartay wuxuu ka yidhi akhi magaaladan aad joogto iska tag magaalada kale heblaayo u guur culimmadu waxay dhahdeen magaaladan muxuu ka tagayaa magaaladan waxaa fadhiya dadka wax laaya gaanga ragga wax laaya gabta wax ku haya asxaab buu ku lahaa kuwa soo jiidanaya kuwa ka bax buudhi halkaana maxaa fadhiya rag dee salaad iyo cibaado ku jiro oo khayr haya kuwa ku biir kooxda kale marka kooxda ka tag magaalada tag ninkii khalaas niyaddii walaakin jihaadu wa niya u baxay niyatu niyatu muxuu buu ku qaatay al- alhijra u hijrooday dhexdaa markuu socdo maxaa dhacday malakul mawtka yimid naftu ka qaaday labadii malaa'ig baa soo dhadhacday ilaahay subxaana wa tacaala isagoo u- u u ogaayay malaa'igtii naartana waxay haystaan liiskiisii wuxuu dembi samaynayay kii jannaduna waxay haystaan toobadii oo ilaahay tusay ninkaa waa toobadii waan kaa qabaleen soo qaada baa idhi labadii malaa'ig baa isugu imatay annakaan qaadayna iyo annakaan qaadayna labadii malaa'ig waxay dhahaen malaa'igta naarka annakaan qaadi mayso markaa uu ilaahay ma lagu soo diray cilmi waxbaana la barayaa waxaan ilahay wax kalma jira hadaf cilmi- cilmiga mawaasiinta wax loo miisaamaana la barayaa malag baa la soo dhaadhiciyey wuxuu yidhi maxaad ku haysatien labadii waaye waxay dhahen kuwan annaka kuwan annaka wuxuu yidhi maxaa wala soo mitiriya dhuka soo miisaam hadduu u dhow yahay magaaladii uu ka yimide ahlunaarka u qaad hadduu ku soc magaaladii u socday hadduu u dhow yahayna malaa'igta ahlujannaday qaada waa la mitiriyey xusul buu u- u jiraaba magaaladii ku socday xusul baa bixiyey malaa'igtii ahlujannada yaa qaatay marka halkan waxaa- waxaa laga soo saaray macnaha culummadu waxay ka soo saaraan qofka maaragtay caalimka ah inuu inuu yaqaano bulshadana inuu yaqaano inuu yaqaano diintana bal waxay dhaqaanaan inuu cilmi nafsiga yaqaano psychologicalka ibnu cabaas isagoo fadhiya mimbarkiisii oo darsigii marinaya oo xirtii la fadhiya sidaa kitaab aan u marsan la fadhiya ayuu u soo galay nin wuxuu yaa imaam waaw hal lilqaatili min tawba waa su-aal ninkii nin dila towbad ma leeyahay imaamku wuxuu ka yidhi nacam uu socday nafsu lmajlis buu soo galay nin kaloo socday imkadan yaa imaam hal lilqaatili min tawba qaala laa meeshii aan fariir baa ka dhacay xertii ardaydii yaa imaam bay dhahdeen su'aalun waaxid wa ijaabataan waa maxay hal su'aal baa lagu weydiiyey laba jawaabna waa bixisay wuxuu yidhi su-aashu fiqi maaha waa nafsi waa cilmi nafsi jawaabtu ficil nafsi ku tahay wuxuu yidhi ka hore waxaan arkay buu yidhi wejigiisii oo munkasir ah nin ilaahay u soo noqday oo toobad doonaya fataxtu lahu baaba raxma udkhul kii kalena midibu hoosta ku sitaa buri baashii buu sitaa wuxuu iga qaadanaa masaxaax hal lilqaatili min tooba nacam markaa inuu buxuu doona uu soo diro dhahdaa atubtu ila allahi markaan markaa kaasi muxuu ku socdaa kabiira waxaa dhahdaa inaad ilaahay dembigu adoo iminka khamri ah khamri buu qof cabaya waxaad ka tira adeer khamriga iska daa ilaahay hadeeyo ii ducee buu ka idhi midna wuxuu ka yidhi yaa ka yidhi waa xaaraan iyaa ka yidhi waa xaaraan waa naga tego waqtigeed noo sheegay kan waa uu gaalooy marta kale hada ka far leanna markaad leedahay ilaahay baad ku leey subxana watacaala dadkaan layn waana toobad keeni doona ilahay baad gardarad bar shuf anta tatakabar cala allah albaabkaasu ka xidhay markaa laa buu ka yidhi kaas kanna muxuu ku yidhi nacam buu ku dhahay markaas macnuhu nooma kala caddo marka inuu cilmi nafsiga yaqaanana qofka maaragtay psychologicalka dadka yaqaanana waa muhiim jiddan والله تعالى على وعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا